بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah dagaalyahanada kooxaha muqaawamada filistiin oo howlgalna fuurnimo ka fuliyey magaalada khaza khasaare xooggan oo gaaray askarta sahaynada ayaa faahfaahinno laga helayo howlgalkaas oo noqday mid ka mid ah howlgalladii ugu cuslaa ay muqaawamadu fuliyaan labaatankii sane ee lasoo dhaafay weerar khasaare geystay oo lagu qaaday magaalada talaabiib iyo faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo halka ay marayaan wadahadallada lagu doonayo in dagaalka lagu soo gebagabeeyo imaarada islaamiga afghanistan oo ku guulaysatay inay dumiso imberaadooryadii daroogada xaqiijisayna waxay labaatan sano xaqiijin waayeen maraykanka iyo xulafadiisa mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka oo isbarbar dhigtay riditaankii nidaamkii afghanistaan iyo kan suuriya waa kuwee dalalka ugu badan ee soo dhoofsada iskana dhoofiya gellayda qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa maalinkii shalay waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen mukhayamka jabaaliya ee magaalada khaza kaasoo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey askarta sahaynada dhanka kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa halka ay marayaan wadahadallada lagu doonayo in dagaalka lagu soo gebagabeeyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada khaza waxaan ka wareysannay walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed ugu horeyn waa sidee xaaladda magaalada khaza sidee ayay wax uga socdaan waayadan duulaanka yuhuudda halkee ayuu marayaa aad baad u mahadsan tahay suheyb magaalada khaza ee dhulka filistiin wax ka badan sanad iyo laba bilood ayuu galay duulaanka cudwaaniga ah ee yuhuudda sahaajinada ay ku hayaan walaalaheena muslimiinta reer filistiin dagaalku saacadna ma joogsado duqaymaha ayaa ah kuwa aan kala joogsi lahayn oo ciidanka yuhuuddu ay u geysanayaan mukhayamaadka ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay masaajidda wadooyinka muhiimka ah meel ay dhaafayaan ma lahan sidaas oo ay tahana ragga muslimiinta ah ee muqaawamada si aad ah ayay ula dagaalamayaan cadowgaas yuhuudda ee khaashimka ah gargaar ay dareem dadka muslimiinta daaqaha caalamka ku kala sugan ayaa iyana wuxuu gaarayaa magaalada khaza inkastoo magaaladu ay hareereysan tahay oo sidii loogu talagalay uusan gargaarka u gaaraynin haddana dadka majaacada iyo duqeymaha laysugu daray muslimiinta ay hadda waxay helayaan xoogaa raashin iyo dawo ah laakiin waxayba la'yihiin fursad ay ku qaataan gargaarkaas iyo dawada sababa la xiriira diyaaradaha yuhuudda oo duqeymo ba-an ku haya iyo ciidanka yuhuudda oo ku dhowda madaafiicda goobta iyo taangiyada gaadiidka gaashaaman ee ku duqeynaya xaafadaha magaalada marka khaza waa meel sharfan oo halganka jihaadka ah kula jirta cadowga muslimiintu ay leeyihiin midka ugu daran maalin walbana dadka muslimiinta halkaas ku dhaqan tobanaan todobaatameeye boqolaal shuhada ah ay hurayaan marka waa meel dhimbilaha jihaadku uu ka holcayo magaalada khaza iyo xaafadaheeda caanka ah yuhuudda sahaayinada ahna magaaladaas waxay ku noqotay jaxiimada dagaalka maalintii jumcaha ahayd camaliyad amni ah oo aad hakkeedu u sarreeyo ayaa waxay ka dhacday mukhayamka jibaaliya ee dhaca waqooyiga qidaaca khaza halkaas oo ciidanka yahuudda muddo bilo ah ay go'doomin ku hayaan dadkii mukhayamkaasna runtii si bahalnimo leh ay u gumaadayaan warbaahintu waxay ku sheegaysaa magaalada khaza inay tahay horoshiimaha casrigan marka loo eego falalka bahalnimada leh ee yahuuddu halkaas ay ka geysanayaan laakiin rag geesiyaal ah ayaa suheybow halkaas ee kula halgamaya yahuudda sahiyuniyadda xooga muqaawamada filistiin war rasmi ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in camaliyad istishahaadi ah lagu beegsaday ciidamo yahuudda halkaas dhimasho iyo dhaawac fara badan ay ka dhalatay shalay ayuu dagaalyahan hubaysan wuxuu shiishay ciidamo yahuud ah oo ku sugnaa mukhayamka jibaaliya kadibna markii askartii yahuudda uu dilay ayuu soo xaluushay isagoo xiran suun walxaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ku labistay askarta yahuudda dariskii ay gashanaayeen dhagar ayuu ku sameeyey cadowga kadibna waxaa u suurta gashay dagaalyahankaas in uu u xaluusho oo u gaaro goob ay ku sugnaayeen ciidamo yahuud ah oo majmuuca ka badan kadib markii halkaas uu gaaray wax dareena kama muujin askartii yahuudda oo waxay moodeen askari iyaga ka tirsan kadibna askartii goobta kusoo kulantay ayuu mar qura isku qarxiyey halkaas camal shaadiya ayuu ku galay isagoo xiran suun walxaa qarxa laga soo buuxiyey bayaanka kasoo baxay muqaawamada waxaa lagu sheegay in dhimasho iyo dhaawac fara badan uu gaarsiiyey ciidamadii yahuudda ee halkaasi ku sugnaa waxaana camaliyadan lagu sheegay mid ka mid ah camaliyaadka nawciga ah ee waayadan ka dhacayey magaalada khaza waxaana muuqata in dhinacyadu ay isku fogaadeen yahuuddu waxay adeegsanayaan hubka ay haystaan midka ugu casrisan bambaanooyinka kumanaanka tan ah ayay ku rushaynayaan dadka shacabka ah madaafiic wixii haayeen ayay shacabka ku garaacayaan xooga muqaawamada filistiin iyana hadda waxay soo dagaalgeliyeen istishaadiyiinta oo hadda kaalin weyn ka qaadanaya dagaalka hore waxaynu ogeynay in dagaalyahanada naftood horayaasha ah ay miinooyin ay gelinayeen gaadiidka gaashaaman oo ciidamada yahuudda ay dul saaran yihiin haddana waxaa kusoo dareen camaliyaadka istishaadiga oo ay fulmayaan ragga suumanka walxaha qarxa laga soo buuxiyey xiran marka waxaa laleeyahay camaliyadan waa midii ugu horreysay uguna saameynta badneed oo nuuceeda oo kale ah oo ka dhacda mukhayamka jabaaliya tan iyo sanadii labada kun iyo labadii kolkaasoo loogaa intifaadada falastiin geestayaashu cadaraha ay ka dhigayeen oo xaafadan jabaaliya ahayd meelihii u darneed ee camaliyaadka istishaadiga ah ay ka dhacayeen haddana camaliyaadkaas iyo ruuxdoodii ayaa dib loo soo nooleeyey maxamed magaalada talaabiib weerare ayaa lagu qaaday iyadana sidee ayay wax uga dhaceen isbuucii lasoo dhaafay iyo isbuucan hadda bilowga ahba filistiin waxaa ka dhacayay weeraro ay geysanayeen kooxaha ka dagaalamaya waddanka yemen tan iyo markii uu isdhiibay xisbiga iiraan ee waddanka lubnaan ee xisbullah isku magacaabay yahuuddu waxay dareemayeen xoogaa in jabhaddii lubnaan ay ka nasteen oo sawaarikhda kaga imaanaysay meesha ay ka baxday laakiin malahaas way ku hongoobeen oo sawaariikh laga ridayo ee dhanka yemen dhulka xikmadda iyo iimaanka ayaa ardaadiqaha looga dhigay magaalada talaabib xarunta maamulka yahuudda raadiyaha iyo telefishinka yahuudda ayaa qiray in dhowr saaruuq oo nuuca ridada fog ah ay ku soo dhaceen magaalada talaabib ee dad ka badan soddon qofna ay ku dhaawacmeen halka wararka qaar ba ay sheegayaan in ay ku dhinteen dad yahuud ah afhayeen u hadlay kooxaha xoutiyiinta lagu magacaabo yaxya sariic ayaa isna bayaan video ah wuxuu ku xaqiijiyey in weeraradaas ka dhacay yava iyagu ay mas-uul ay ka ahayeen yemanna ay noqon doonto meel looga sii hiliyo shacabka filistiin ee dulman marka weerarkan runtii wuxuu jawaab celin u ahaa khamiistii iyo arbacadii lasoo dhaafay yahuuddu weeraro xagga cirka ayay ka geysteen magaalada xudayda galbeedka waddanka yemen halkaas oo xarumo dhowr ah ay duqeeyeen budhoodna jawaab ka dhigayey weeraro ka sii horreeyey oo xuutiyiintu ay ka geysteen gudaha filistiin marka waxaa muuqata in sharaarada howlgalkii duufaanta alaqsa uu gaaray mandiqadda oo idil lana rajeynayo in wajahada bariga dhexe mandiqada loogu yeero wax ka bedeli doono marka yuhuuddu waxay wajahayaan labadaas dagaal dagaalka magaalada ghaza ee muqaawamada ay kala kulmayaan iyo weerarada kaga imaanaya dhanka ee waddanka yemen oo kooxaha xusdiinta sawaariikhda ay ka soo ridayaan wax ka badan laba kun oo kilomitir waa gartay n halkee ayay marayaan wadahadallada lagu doonayo in dagaalka lagu soo gebagabeeyo
Een, tan iyo markii dagaaladanu ay bilowdeen yahuudda sahyuuniyadda culufadooda reer galbeedka oo runtii ee, taageerada een, maadiga ah ee aadka u badan siiyo waxay xusulduub ay ugu jireen sidii dagaalkan loo soo gebagabeyn lahaa laakiin een, ninka lagu magacaabo benyamin netanyahu oo doonaya in ajendayaal siyaasadeed oo ku meel marsado dagaalkan ayaa diidanaa oo shuruudaha muqaawamada inuu u hogaansamo ayuu ee, ka meermeerayay waxa uu marba madaxa derbi ku dhufsado ee trump ayaa hadda yimid trump baa wuxuu ku cadaadinayaa ee, netanyahu in dagaalkan uu soo gebagabeeyo si uu kaga dhabeeyo een, ballanqaadkiisii doorashada oo ahaa in dagaalka khaza uu soo gebagabeynayo waxaa leeyahay haddii netanyahu uu ka dhiga adeego trumpa xaalkiisu ma wanaagsanaan doono marka waxa uu ku qasban yahay inuu u dhiga nuglaado een, dadaalada la doonayo in ee, dib boorka looga jafo een, wadahadaladii nabadda isbuucii lasoo dhaafay taliyaha sirdoonka maraykanka ayaa booqashooyin ku tegay magaalooyinka alqaahira iyo dooxa halkaas oo laga qalqaalinayo in ugu horeyn heshiis xabad joojin ah la gaaro kadibna heshiiskaas xabad joojinta ah een, lagu xijiyo maxaabiis isweydaarsi maxaabiis isweydaarsiga kadibna een, la gudagalo qaabkii loo soo gabagabeyn lahaa dagaalka magaalada khaza Ee, warbaahinta yahuudda waxay leedahay ee, nidaamka netanyahu hadda waxaa u muuqdaa in uu ka soo yaro dabcayo sidii hore uu ahaa kooxaha muqaawamada filistiin runtii ee, waxay muujiyeen dhabar adeyg Een, bisayl siyaasadeed iyo howlgallada militariga ayaa ah mid isbarbar socda marnaba isma khilaafin een, camaliyadda siyaasiga ee dibadda iyo howlgalka militari ee gudaha ka socda waxay u muuqdaan kuwo isbarbar socda oo isla jaan qaadaya een, waxayna muqaawamadu ay u muuqdaan kuwo marnaba aan ka tanaasuleynin ahdaafta ee loo qaaday howlgalkii ee, duufaanta alaqsa ee uu dejiyey hogaamiyahoodii la dilay yaxya sinwar kaasoo ahaa in yahuudda laga soo daayo kumanaan maxaabiis ah oo ku xiran xabsiyada yahuudda qaarkood een, xarigoodu wuxuu ka badan yahay soddon sano ee awlawiyaadka ugu muhiimsan ee hadda waxaa weeye in maxaabiista la isdhaafsado yahuuddana maxaabiistii looga qabsaday howlgalka duufaanta alaqsa loo sii daayo iyana ay sii daayaan een, maxaabiista muslimiinta ay hayaan ee, mandiqada naasiriin lagu magacaabo ee magaalada qasa ciidanka yahuudda oo ku sugan ayaa la sheegay in qaabka insixaabku noqonayo inay sii joogayaan dood badan ay ka dhalatay ugu dambeyntiina netanyahu la sheegay in lagu qanciyey in halkaas uu kasoo insaxaabo sidoo kale meelaha een, benyamin netanyahu weli uu ku adkeysanayo waa mixwarka loo yaqaano philadelphia een, ama rafax qaybta een, soo xigto een, masar oo uu diidanaa inuu ka insixaabo waxaa leeyahay trump ayaa ku cadaadinaya in ee, uu xoogaa dabacsanaanaha muujiyo ee, lagana yaabo in ee, biden inta uusan xukunka ka tegin la gaaro heshiis xabad joojin ah trumpa marka uu yimaadana dagaalka lasoo gabagabeeyo sida new york times washington post iyo wargeyska almacaarif ee yahuuddu ay leedahay intaba ay faafiyeen Een, inahaasaa marka ayaa socda isbuucii lasoo dhaafay ee, dabayaaqadiisii kooxaha muqaawamada waxay faafiyeen video ay ciwaan uga dhigeen lan nastaslim nantasir ow namuud coraadii cumar al mukhtaar oo ah guul ama geeri isma dhiibeyno taas oo loo fasirtay in kooxahan dagaalka ay sii wadi karaan muddo sannada ah mas-uul sare oo ka tirsan dowladda maraykanka oo qaybta sirdoonkana isna wuxuu sheegay inay hayaan xogo ah in xooga muqaawamada filistiin ay diyaar u yihiin in sanado badan oo soo socda ay dagaalka sii wadaan taas oo runtii een, ceel ku sii riday rajadii netanyahu oo ahaa in kooxaha muqaawamada ay isdhibaan ghaza sidaas looga farxasho oo ay la mid noqoto een, daanta galbeed iyo ramalla oo kale meel yacni yahuudda iyo eeyahoodu ay maamulaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما فلح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada saxiifadda forian bolis ee ka faalloota arrimaha dibadda ayaa maqal ay daabacday waxay isbarbardhig ku samaysay dhicitaankii nidaamkii riddada afghanistan iyo kii nusayriga ahaa ee bashaar al asad maqaalkan oo ay saxiifadda ku daabaceen laba baare oo wax ka dhiga jaamacad ku taala washington ayay ku sheegeen inuu ahaa mid isshabaha haba kala badnaadaanee khasaaraha labada dhinac kala gaaray dowladda ruushka ayaa nidaamkii nusayriga ahaa ee bashaar al asad waxay ku hubaysay hub aad u fara badan oo ku kacaya lacag malaayiin dollar ah kuwaas oo badanaa ku dhacay gacanta xoogaga mucaaradka sidaa oo kale dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka xukuumaddii ashraf geni ee la riday waxay ku qalabaysay lacaga gaaraya balaayiin dollar balse dhammaan agabkaasi ayaa waxay u gacan galeen xarakada daalibaan markii ay la wareegtay talada waddanka sannaddii dhankeeda saxiifadda new york times ee laga leeyahay maraykanka ayaa maqaal ay daabacday waxay diiradda ku saartay sida imaarada islaamiga afghanistan ay ugu guulaysatay inay dumiso imbaraadoriyadii daroogada maadaama afghanistan maadaama afghanistan uu ahaa labaatankii sane ee lasoo dhaafay dal ku canbaxay daroogada sida ku xusan maqaalka imaarada islaamiga afghanistan waxay allah fadligii ku guulaysatay in gebi ahaanba ay ka takhallusto beerihii lagu beeri jiray daroogadaasi waxayna soo xiganaysaa mas-uul ka tirsan wilaayada faraah ee dhacda koonfur galbeed dalkaasi sida uu qirayo wargeeska new york times imaarada islaamiga ah ayaa xaqiijisay wax labaatankii sane ee lasoo dhaafay ay xaqiijin waayeen maraykanka iyo xulafadiisa dalkaasna ka dhigtay inuu noqdo midka ugu badan ee caalamka laga soo saaro daroogada dhankeeda saxiifadda yadiicood axranood oo ka soo baxda deegaanada yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan ayaa daawacday maqaal wata baaritaan kaas oo lagu soo bandhigayo goorta dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee ogaatay in maamulka isugu yeeray israa'iil uu haysto hubka nukliyeerka xukuumadda washington ayay saxiifaddu sheegaysaa in lixdameeyadii ay ka war heshay in talaabiib ay ku hoolan tahay samaysashada hubka nukliyeerka saxiifadda ayaa sheegaysa in wixii xilligaas ka dambeeyey ay heshiis rasmi ah gaareen richard nixon oo ah madaxweynihii maraykanka ee xilligaas iyo golden may ay ahayd ra'iisul wasaarihii sahaynada muddo u dhexaysa lix ilaa siddeed maalin ayaa u dhinnayd sahaynada inay soo saaraan bam nukliyar ah wakhtiga maraykanka uu ogaanayay arrintaasi sida lagu sheegay maqaalka saxiifadda maamulka gumaystaha yuhuudda ilaa ay hadda si rasmi ah uma shaacin inuu haysto hubka waxbaabi'iye ee nukliyarka taa beddelkeeda dowladaha dhaca bariga dhexe ayuu kala dagaalamayaa inay hubkaasi helaan
نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag waa kuwee dalalka ugu badan ee soo dhoofsada iskana dhoofiya geleyda warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir galleydu waa mid ka mid ah dalagada ugu muhiimsan ee dad badan oo ku nool meelaha saboolka gaar ahaan waddamada loogu yeero kuwa soo koraya ee gaaladu ula baxaan magacaasi waxaa dalagan uu leeyahay awood xoogan oo uu ku daboolo baahida cunto ee dadweynaha hase yeeshee faa'iidooyinka galleyda ma ahan oo keliya inay bixiso cunto sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sida shidaal nool oo mid kaloo yaqaan biofiil taas oo muujinaysa inay saameyn uun ku leedahay deegaanka soo saarista galleyda ee adduunka marka loo eego warbixinada hay-adda cuntada iyo beeraha ee waxaa loogu yeero qaramadii midoobay taasoo magaceeda loo soo gaabiyo faw liiska tobanka waddan ee ugu badan ee soo saarista geleyda ee sanadkii labada kun labaiy labaatankii ugu horreeyey waxa ay kala ahaayeen sida tan maraykanka oo soo saaray saddex boqol afartan iyo sideed dhibic toddobaatan iyo shan milyan oo tan shiinaha waxa uu soo saaray isla sanadkaasi laba boqol toddobaatan iyo toddobo dhibic afartan iyo kow milyan oo tan braziil oo ah boqol iyo sagaal dhibic afar milyan oo tan oo wax soo saarkeedii dalagga geliyda waxaa kusoo xigay argentiin oo konton iyo sagaal milyan oo tan soo saartay hindiya waxayna soo saartay soddon iyo saddex dhibic toddoba milyan oo tan mexico lix iyo labaatan dhibic lixdan iyo shan milyan oo tan ayay soo saartay ukraine lix iyo labaatan dhibic toban iyo sideed milyan oo tan ayay soo saartay indonesia waxsoosaarkeeda gelyada waxa uu ahaa sanadkii labada kun labaiy labaatankii saddex labaatan dhibac konton iyo lix milyan oo tan waxaa kusoo xigtaa koonfur africa oo lix iyo toban dhibac saddex iyo toban milyan oo tan ah halka ruushka oo ah nabarka tobnaad uu soo saaray shan iyo toban dhibac siddeetan iyo lix milyan oo tan soo saarista gelyada ee waddamada carabta marka loo eego tirakoobka waxsoosaarka gelyada ee waddamada carabta sanadkii labada kun labaiy labaatankii waxaa tobankii dal ee ugu horreeyey ay kala ahaayeen sida soo socotaa masar oo soo saartay toddoba dhibac shan milyan oo tan suuriya oo soo saartay eber dhibac konton iyo saddex milyan oo tan waxaa kusoo xigay ciraaq oo eber dhibac afartan iyo sagaal milyan uu ahaa waxsoosaarkiisa sacuudi carabiya waa eber dhibac eber konton iyo sagaal waxaa kusoo xigay oo liiskan kula jira waddamada kale ah sacuudi carabiya yemen maqrib suudaan imaaraadka carabta cumaan iyo kuweyt masar oo iyada ugu horreysay waxa ay sanadkii labada kun labaiy labaatanka ay tirakoobadu sheegayaan inay soo saartay xaddi dhan toddoba dhibac hal milyan oo tan suuriya oo ku xigta ayaa waxsoosaarkeeda gelyada waxa uu ahaa eber dhibac konton iyo saddex milyan oo tan halka ciraaq oo soo saddexaysa waxsoosaarkeeda u ahaa eber dhibac afartan iyo sagaal milyan oo tan gelyadu waxay door muhiima ka ciyaartaa dhinacyada dhaqaalaha cuntada iyo deegaanka iyadoona kaalmaha ugu horreey ee soo saarista ay leeyihiin maraykanka shiinaha iyo baraaziil halka waddamada carabtana ugu horreeyo dalka masar dhanka waddamadii ugu horreeyey ee soo saara galeyda sanadkii lasoo dhaafay labada kun saddexiyo labaatankii sida laga soo xigtay barta statista ee bixisa tirakoobada arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha liiska tobanka dal ee ugu badan islamarkaana soo saara galeyda sanadkii lasoo dhaafay u kala horreeyen sida tan maraykanka oo ah dalka koowaad marka loo eego heerarka caalamka waxa uu soo saaray xaddi dhan saddex boqol siddeetan iyo sagaal dhibic lix milyan oo tan shiinuhu waxa uu waxsoosaarkiisa u ahaa laba boqol siddeetan iyo sideed dhibic sideed milyan oo tan oo geley ah baraaziil boqol toddoba labaatan milyan oo tan ayay soo saartay midowda yurub isku geyntooda waxay soo saareen lixdan dhibic hal milyan oo tan waxaana kusoo xiga dalalka kale ah argentiin hindiya ukrein mexico ruushka iyo koonfur afrika argentiin waxay soo saartay konton iyo shan milyan oo tan oo geley ah sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatankii hindiya wuxuu waxsoosaarkeedu ahaa soddon iyo shan milyan oo tan ukrein soddon dhibic shan milyan oo tan ayuu ahaa waxsoosaarkeedii sanadkii lasoo dhaafay mexico waa shan iyo labaatan dhibic shan milyan oo tan waxsoosaarkeedii geleyda ruushka ee toddoba iyo toban milyan oo tan soo saaray halka koonfur afrika ay soo saartay iyaduna lix iyo toban milyan oo tan xagga dhoofinta geleyda ee heerarka adduunka waxaa sida lagu sheegay global trade solutions ee bangiga adduunka iyo ururka ganacsiga duniyada waxay ugu yeeraan liiska tobanka dal ee ugu badan ee dhoofiya geleyda iyadoo la isticmaalayo dakhliga ka soo xarooda dhoofinta tirakoob ahaan waxa uu ahaa sida tan baraziil oo dhoofisay xaddi lagu qiyaasay saddex iyo toban dhibic afar bilyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatankii maraykanka saddex iyo toban dhibic labaatan iyo sagaal bilyan ayuu ahaa xaddigii uu dhoofiyey argentiin ay ku xigtaa oo lix dhibic kow iyo toban bilyan oo dollar dhoofisay ukrein afar dhibic siddeetan afar bilyan ee lagu qiimeeyey waxa ay dhoofisay midowda yurub waxa waxay dhoofiyeen lagu qiyaasay hal dhibic afartan iyo toddoba bilyan oo dollar romaniya koonfur afrika faransiiska iyo poland ayaa afartuba waxa ay dhoofiyeen min hal bilyan oo dollar oo geley ah inkastoo sida isugu xigaan ay u kala horeeyaan dhibcaha raacsan min halkaasi bilyan nambarka tobnaad waxaa ku jira dalka baragaway kaasoo xaddiga uu dhoofiyey sanadka lasoo dhaafay lagu qiyaasay toddoba boqol iyo konton milyan oo dollar dhanka waddamada carabta iyo sanadka lasoo dhaafay xaddiga laga dhoofiyey waxaa afarta dal ee ugu horreysay ay keliyihiin imaaraadka lubnaan sacuudiga iyo masar waxaana dhoofinta dalalkan sanadka lasoo dhaafay ku horreeyey imaaraadka kaasoo dhoofiyey xaddi lagu qiimeeyey lacag ahaan soddon iyo saddex dhibic sagaal milyan oo dollar waxaa ku xigay lubnaan oo dhoofisay siddeed dhibic sagaal milyan oo dollar saddexaad waxa uu ahaa sacuudiga kaasoo dhoofiyey xaddi lagu qiimeeyey hal dhibic lixdan afar milyan oo dollar halka afraad oo ah masar uu dhoofiyey hal dhibic afartan iyo toddoba milyan oo dollar wax lagu qiimeeyey oo ah dalagga galeyda tobanka dal ee ugu badan ee soo iibsada galeyda adduunka gaar ahaan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatankii sida laga soo xigta global trade solutions liiska tobanka dal ee ugu badan ee soo iibsada galeyda islamarkaana sanadkii lasoo dhaafay loo diiwaangeliyey inay ugu horreeyeen waxa ay keliyihiin shiinaha oo xaddi lagu qiimeeya sagaal bilyan oo dollar la soo degay midowda yurub shan dhibic konton iyo toddoba bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasay lacag ahaan geliyada ay ka soo iibsadeen caalamka mexico shan dhibic laba bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasay qiimo ahaan jabaan ayaa kusoo xigtaa oo afar dhibic siddeetan iyo sideed bilyan oo dollar ah sbain oo lacag dhan laba dhibic konton toddoba bilyan oo dollar kusoo dhafsatay galeyda masar oo laba dhibic afartan iyo shan bilyan oo ay ahayd lacagta ay ku bixisay galeyda ay soo degsatay waxaa kusoo xiga oo ku jira liiskan talyaaniga colombiya holand iyo taiwan kuwaasoo dhammaanba soo degsaday dalagyada geliyada islamarkaana minhal bilyan kusoo iibsaday tobanka dal ee carabta ah kuwa soo iibsada geliyda ee sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatankii waxay kala yihiin masar oo laba dhibic afartan iyo shan bilyan oo dollar kula soo degtay sacuudi carabiya hal bilyan oo dollar ayaa lagu qiimeeyey xaddiga geliyda ee lasoo degtay maqrib waa toddoba boqol labaatan iyo sideed milyan oo dollar tunis waa laba boqol toddobaatan iyo afar milyan oo dollar urdun laba boqol dhibic hal milyan oo dollar ayay ahayd xaddiga ee lasoo degtay lacag ahaan inta lagu qiimeeyey imaaraadka carabta waxa uu soo dhaafsaday xaddig gaaraya boqol iyo sagaashan laba milyan oo dollar qiimo ahaan cumaan ayaa iyadana waxaa boqol iyo toban milyan oo dollar ay kusoo degsatay geliyda sanadka lasoo dhaafay kuweyt iyo qatar ee iyagana qayb ka ah oo ku jira liiskan halka baxrayn oo u dambeysa ay kusoo degsatay toddoba milyan oo dollar ugu dambeyn geliydu waa geedmirood ka tirsan qoyska cawska waxaa gelida lagu sheegaa inay tahay dalaga keliya ee leh miraha muhiimka ah ee asalkiisa uu ka yimaado hemisfeerka galbeed ama qeybta galbeed ee oogada dhulka gaar ahaan dalka mexico halkaas oo ah asalka dalagan islamarkaana la sheego inuu ka soo muuqday muddo hadda laga joogo toddoba kun oo sano kadib ayuu gaaray waqooyiga dalkaasi ilaa kanada iyo koonfurta ilaa dhanka argentiin halka wuxuu markaas ka dambeeyeyna uu ku fiiday guud ahaan caalamka soomaaliya waxaa qayb ka tahay waddamada in badan oo ka mid ah lagu beero geleyda dadkuna si weyn ugu tiirsan yihiin si aan u ogaano arrimo dhowr oo ka mid ah xaqaa'iqda geleyda waxaa arrimahaas inoo sharxaya macallin cabdinuur geleyda waxaa weeye cunto muhiim eh oo ay dadka beertaan gaar ahaan weliba wadamadan la yidhaahdo adduunka ay ay ku magacaabaan dunida saddexaad ay dhahaan yaa aada u beerta saddex ka meel hal meel ayagaa beerto waana cunto oo la dhihi karo waxay dabooli kartaa gaar ahaanba waxayba dabooli kartaa geleyda ayaa la dhihi karaa cuntada adduunka oo dhan baybay dabooli kartaa ama kala nus baybay noqon kartaa ama wayba daboolaysaaba geedka la dhaha geleyda waa la beeraa cimilooyin iyo ciido kala duwan oo adduunka ka mid ah baa lagu beeraa markii la beero geedkan asaga ah waxaa weeyo wuxuu u baahan yahay ciid nafaqadeed kala duwan tahay iyo bahasha la dhaha nitrojiinka ayuu u baahan yahay inay lagu lagu beero oo lagu daadiyo kadibna inay la fala biyo badaanna la siiyuu u baahan yahay geedka wuu baxaa wuu dheeraadaa markuu dheeraado oo stemkiisa uu kor gaaro oo uu caleentiisana ay kala fido ayuu kadib sabuulka saaraa ee siduu u badan yahay hal sabuul ahoo ugu muhiimsan ahoo weyn buu leeyahay laakiin sabuullo dhowr ena waa saaraa geedkan isaga ah sabuulka markuu saaro haddana waxaa weeye inuu markaa ayada uu kawraxo oo caddaado oo uu diyaar u noqdo inay miro ahaan loo goosto oo lasoo lasoo gooyo geedkan asaga ah marka siyaabo badan ayaa geedkan asagae loo isticmaalaayo yaa geleyda loo isticmaalaa midda ugu muhiimsan horta waa cuntada oo mirihiisa oo intii lasoo lasoo gurto la hoobiyo la daqiiqo soor laga samaysto soorta waxaa lagu darsan karaa sideeda intee ayadoo ay tahay baa la cuni karaa laakiin haddana waxay u baahan tahay inkastoo ay carbohydrate xoog badan iyo vitamiinba ay ku jiraan haddana waxaa weeye wax kalaa lala kaashadaa waxaa lagu darsadaa maraqa lagu darsadaa caanaa lagu lagu fuudaa cunto aada u muhiimsan bay noqonaysaa waxay dhahaan dadka yaqaana waxay dhahaan african cake bay dhahaan ee doolshaha africa weeyay dhahaan oo saasayba ku magacaabaan wadamada dunida saddexaad gaar ahaan afrikaanka ayaa aada u beero kontonka sane ee mustaqbalkae waxaa la filahayaa in ay laba jibaaranto oo cuntadan geleyda ay aad ay u badato haddii ay suurageli weydana waxaa weeyo dad fara badan oo ummadda adduunka e ayaa caruurtooda ay gaajo ay wajihi doontaa haddii uu naaqis iyo dibdhac haddii uu ku yimaado marka bahashan geleyda e waxay leedahay siyaabo kale oo loo loo loo cunay leedahay rooti baa laga dhigtaa soor baa laga dhigtaa dad baa intay fashaqay bay dhahaan oo fashaqayda intay soo gooyaan fashaqayda waxaa weeye markii ay ay habuuqa tahay yaa intii lasoo jafo oo miraha la daadiyo yaa mirihii qoyan iyo digir baa la isku darahayaayo markaasa waxaa ka soo baxaysaa wax soortina aan ahayn haddana nafaqa ahaan soortiba ama ay kasii xoog badan tahay kasii fiican tahay ba aad isdhehayso keliya ma aha inay cunto keliya laga dhigtay hataa waxyaabo kalaa loo adeegsadaa oo laga soo saaraa waxaa ka mid eh shidaal iyo wax sidaas eh inay laga soo saaro dad baa intay geleyda miiraan saliid ka soo saaro oo saliidda ayada aho corn oil baaba lagu dhihiyo caalamka isticmaalkiisu way ku jirtaa marka bahasha geleyda maha- ahmiyad fara badan bay leedahay oo waxyaabaha ay ugu leedahay waxaa ka mid eh dad baa cuntadooda kow ay ka tahaybo dad bay cuntadooda koowaad tahay dadna cuntadooda koowaad ma ahee haddana waxaa weeye siyaabo kale ayay u isticmaalaan oo waxaa faa'iidada ahee ee fawaaidda ka imaatay ay u isticmaalaan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها